إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax askar ku dhaawacantay ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dil iyo qarax ka dhan ah dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho dagaal u dhexeeya madaxweynaha xil kororsiga doonaya ee puntland iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa xalay ka bilowday magaalada garowe ee gobolka nugaal taliska ciidamada shisheeye ayaa sheegay in bisha soo socota ay laba kun oo askari dalka ka saarayaan taa oo qayb ka ah qorshaha guuritaanka shisheeyaha dowlad diini ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey mu'adiniinta degmada galhareeri ee gobolka galgadud wilaayadda islaamiga ah ee bokool ayaa waxa ay ka warbixisay mashaariic kala duwan oo wax ku ool ah oo ay gobolka ka hirgelisay deegaanka ceel cali axmed ayaa laga hadalhayaa midadka ciidamadii doraad lagu laayay duleedka deegaanka kuwaas oo shalay galab tuulada la keenay iyaga oo dildillaacay odayaasha shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka hadleen weerarkii xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku laysay ciidamada danab ee maraykanku uu leeyahay iyagoo baaqna u diray dadkii wiilashooda uu askaraynayo madaxweynaha dowladda federaalka ah madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu sabab u yahay xal u helidla'aanta dagaalada beelaha u dhexeeya ee warshiq duleedkeeda muddada sannadaha ah hadba ka soo cusboonaanaya inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroobo warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qarax askar oo ay ku dhaawacantay ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraantii saddex askari oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa la xaqiijiyey inay dhaawacmeen ka gadaal markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay qarax la beegsatay askartan ayaa xilliga qarax lala beegsanayay waxay saarnaayeen mooto waxaa la sheegayaa in dhaawacyadoodu ay yihiin kuwo halis ah amaba ay garaab yihiin goor dambe ayay dowladda federaalk oo sidai caadada u ahayd dhaawacyada waxay ka qaadatay goobta qaraxu ka dhacay dil iyo qarax ka dhan ah dowladda federaalk ah ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ah waxay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho sidoo kale isla ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay xalay qarax ku weerareen wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay kontarool laga ilaaliyo wasaaradda taliska ciidamada shisheeye ayaa sheegay in bisha soo socota ay laba kun oo askari dalka ka saarayaan qorshahaas uu qayb ka ah guuritaanka ciidamada shisheeye cabdisamad cabdulaahi ayaa ka warramaya ciidamada shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday soomaaliya ee amisom la baxay markii hore haddana uu xuubsiibtay magaca atamis ayaa waxay dhowaan shaaciyeen inay u diyaargaroobayaan dhimista laba kun oo askari marka la gaaro soddonka bisha juun ee labada kun saddex iyo labaatanka qoraal lagu daabacayo mareegta rasmiga ah oo ay ciidamada shisheeye ku leeyihiin baraha internetka ayaa waxaa lagu caddeeyey xogtan iyadoona lasoo dhigay sawirada xubno ka tirsan mas-uuliyiintooda oo booqanaya qaar ka mid a saldhigyada la filayay inay baneeyaan go-aankan ayaa waafaqsan qaraarka waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay u n h c r kaasoo tirsigiisu yahay laba kun lix boqol labaatan iyo sideed iyo laba kun lix boqol iyo toddobaatan wuxuuna farayaa in atamis laga jaro laba kun oo askari dhammaadka bisha juun laguna wareejiyo ammaanka goobihii ay faaruujiyeen ciidamada dowladda federaalka ergeyga gaarka ah ee madaxa atamis maxamed alamiini ayaa wuxuu sheegay in guddi farsamo oo wadajir ah islamarkaana ay xubno ka yihiin rag ka tirsan waxaa loogu yeero qaramada midoobe iyo xafiiska ciidamada shisheeye atamis ay isku afgarteen in saldhigyada la baneynayo la dumiyo oo ay noqdaan goobo haawanaya haddii ay ciidamada dowladda federaalka awoodi waayaan inay goobahaas keligooda ku sugnaadaan madaxa ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya oo booqasho rasmi ah ku tagay xarunta ay joogaan ciidamada shisheeye qaybtooda shanaad ee magaalada jowhar ayaa arrinkaas ka dhawaajiyey xilli uu khudbad u jeedinaya saraakiisha iyo ciidamada burundi qorshahan ayaa la rumaysan yahay inuu qayb ka yahay go-aan ay horey u shaaciyeen ciidamada shisheeye kaasoo ahaa in sanadka labada kun afar iyo labaatanka dhammaadkiisa dhammaan ciidamada afrikaanta ah dalka laga saari doono labadan kun ee askari hadda lagu wada soomaaliya inay faaruujiyaan afar iyo afartan maalimood kadib oo ku beegan soddonka bisha juun ee soo soctay labada kun saddexiyo labaatanka ayaana qayb ka noqon doona in ka badan shan iyo toban sano oo ay mujaahidiinta al-shabaab kala kulmayeen halgan dheer iyo nafoornimo aan dhammaad lahayn waxay maanta noqdeen ciidamada shisheeye kuwa saldhigya isku waardiyeeya caqliga keliya way ku fakarayaan ayaana ah sidee garoonka aadan cadden uga duuli doontaan mar un idinkoo nabad qaba dagaal u dhexeeya madaxweynaha xilkororsiga doonaya ee puntland iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa xalay ka dhacay magaalada garowe ee gobolka nugaal warka iyo war kale oo la xiriira dagaal ka dhacay gobolka sool waxaa inoo haya mahad cubeyd dagaalkan oo xalay ka dhacay gagarka garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe islamarkaana soo gaaray subaxnimadii hore ee saakay ayaa u dhexeeyey ciidanka maamulka puntland iyo ciidamo taageersan mucaaradka maamulkaasi waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa la sheegay in dagaalkan uu ka bilowday weerar jidgoyo ah oo ay u dhigeen ciidamo taageersan siyaasiyiinta mucaaradka maamulka puntland baabuur wadii agabkii lagu soo qabtay waxaa loogu yeeray doorashada golaha deegaanka ee maamulka puntland waxaana halkaasi ka bilowday dagaal dhex maray askarta maamulka puntland iyo kuwa mucaaradka inta la soo wariyey waxaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalkaasi labo askari oo ka tirsaneed puntland halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo ciidanka mucaaradka taageersan ah ka hor dagaalka siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulka puntland ayaa soo saaray bayaan ay ku dafirayaan waxaa loogu yeeray doorashada qofka iyo codka ah ee ka socota maamulka puntland dagaalka kadib oo ay warbaahinta la hadleen waxay sheegeen in cidda hubka haysata ee dagaalamaysa ay tahay siciid cabdulaahi deni iyo maamulka uu hogaamiyo waxayna intaas ku dareen in dagaalka dhacay uu ka mid yahay wixii ay horey uga digeen labada ciidan ee xalay dagaalku dhex maray ayaa la sheegayaa inay weli is-hor fadhiyaan waxaana suuragal ah inay mar kale foodda isdaraan dhanka kale magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa maanta waxaa la sheegayaa inuu dib uga bilowday dagaal dhex maraya ciidanka somalilan iyo kuwa jabhadda lagu magacaabo s s c dagaalkan ayaa la sheegay inay bilaabeen ciidanka somalilan ayaga oo weerar ku soo qaaday fariisimo ciidan oo ay soo banneeyeen maleeshiyo beeleed ka mid ah ciidanka ka dagaalamaya magaalada laascaanood ee kasoo horjeeda maamulka somalilan waxaa la sheegaya in dagaalka oo weli socda ay barbar socdaan duqaymo xoogan dowladdiini ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey mu'adiniinta degmada galhareeri ee gobolka galguduud isla warkan uu ku eegayo maxamed ciise munaasabad lagu soo gabagabeynayey dowra diini ah ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud xaflad lagu soo gabagabeynayey dowladan oo loo qabtay mu'adiniinta degmada galhareeri ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimo salaadiin macalimiin mu'adiniinta degmada galhareeri ayaa dowlada ku qaatay duruus kala duwan iyagoona laga saxay aadaanka qaar ka mid ah mu'adiniinta ayaa sharaxaya waxa ay ka faa'iideen dowladda halkan waxaa noogula qabtay adimka lagu saxaayey insha allah heer fiicanna waa maaragta waa nagala gaarsiiyey aad baan maaragta aan u fahamnay walaayada iyo muxuu ahaay culummada ay noo soo dirtay naga saxdana waa uga mahad celinaynaa jasaaka allahu khayran aan leenahay khayr badan na lagu barayay addimka iyo iqaamada sidiina looga sixi lahaay ilaahay mahadu ha ka gaarto kabacdina waxaan leenahay raggii soo qalqaaliyey oo hawshaas noogu yeeray ajir iyo xasano badan allaha ka siiyo faa'iidada aan gaarnay hana toosiyaan leenahay wixii horeo naga khaldanana insha allahu ilahay waxaan ka rajaynaa ilahay una toosiyo maanta kabacdi aanaan wax khalada ku dhicin ilahay saasaan weydiisanaynaa ku dadaalaynaa annaguna insha allah ka tabartayna sidoo kale waxay sheegeen inay si wanaagsan u soo dhoweynayaan ayna ku faraxsan yihiin dowladda waxaan halkan ku qaadanay dowlo ku saabsan aadaanka iyo qaababkiis iyo awqaadda salaada waxaan ka faa'iidnay waxweyn aan dhihi karnaa waxaan u mahadi celinaynaa inta soo diyaarisay in waxyaabihii nagala sacay oo naan sheegi karna waxaa ka mid a marka lagu dhawaaqayo xayi cala asalaa oo kale dadka badanaa waxay isaga adumi jireen xayi cala asalaa oo lasaga goynayo laamalifkaas waxaa noola sheegay inaasuna ay tahay asalaa ducaaun ila naar saas ogeed taas uu ku mahadsanyay wadaadka ayadana waxaana la baray in lagu istaagi doono xarafka ugu dambeeyo waxaa sida saxdaa waxay tahay xay cala salaa oo ha u dambeecdo waxaa khaladkaana waxay ahayd xay asalaa xay cala salaa oo laan u dambeeyo bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ayaa ku horumaraya dhanka aqoonta kadib markii dowlad isxigxiga ay u qabatay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wadaadda islaamiga ah ee bakool ayaa waxa ay ka warbixisay mashaariic wax ku ool ah oo gobolka ay ka hirgelisay maxamed daahir calasow ayaa warkan faahfaahinaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo jeediya kelimad uu kaga warbixiyey waxqabadka wilaayada ayaa ugu horeyn ka hadlay halka uu dhaco gobolka bakool wilaayatu bakool alislaamiya waxay ka mid tahay wilaayaadka islaamka ee lagu maamulo shareecada islaamka ee bariga afrika gaar ahaan soomaaliya ee xuduudaha gobolka bakool xagga koofureed waxaa xuduud la leh wilaayada islaamiga baay xagga barigana wilaayatu hiiraan xagga koonfur barina waa shabeelle assufla xagga galbeedkana waa wilaayatu geda alislaamiya xagga waqooyigana soomaali galbeed ee muxtallada ah ee cadowga haysto gaar ahaan gobolka afdheer
gobolka oo ka kooban shan degmo ayaa qaybo ka mid a waxaa haysta oo ku go'doonsan ciidamada xabashida itoobiya gobolka ayaa dhaqaale ahaan ku tiirsan xoolaha iyo beeraha wilaayada oo jirta siddeed iyo toban bilood tan iyo markii laga jaray wilaayada baay ayaa ku tallaabsatay horumar dhinacyo kala duwan leh iyadoo dhanka kale martigelisay dagaallo taariikhda galay oo ka dhacay caato iyo yed dagaaladaasi ayaa khasaare dhabarka loogu saariyey ciidamada new bolis sheekh cuthmaan abuu cabdiraxmaan waxa uu sheegayaa in wilaayadu ay dhanka kale xoogga saartay dhinaca dacwada muddadan hadda aan soo sheegnay waxa ay qabteen dowraadka haddii aan ka hormaro dowraadka sharciga ah boqol toban iyo kow dowro ayay qabteen waa dowraad ugu waaweyn markii lasoo xulo oo lasoo khulaaseeyo dadka ka faa'iidaystay dowraadkaas tiradooda waxay gaaraysaa toban iyo kow kun siddeed boqol soddon iyo lix qof intaa waa dowraadka sharciga ah xagga macaahidda iyo madaarista iyo maraakista la furay haddii aan wax yar dul istaag aan sameeyo inta wilaayada ay jirtay madaarista iyo macaahidda la furay iyo maraakista waxay gaarayaan ilaa soddon iyo labo oo ay isugu jiraan macaahidda markaan leenahay macaahidu khadiija khadiija bintu khuweylad gabdhaha marka muslimaadka eh lagu diyaarinaayo daaciyaad lagu diyaarinaayo ilaa saddex machad ayaa ku furan wilaayada machadu shareeca ayaa furan waxaa kaloo jirto xagga madaarista markii la yidhaahdo madrasatu sacaada oo ah xalaqo ciyaalka qur-aanka dhameeyey culumta sharciga asaasiyaadka ee lagu baro masaajidada maaragtay khamiista iyo jimcaha wax looga akhriyo iyadana maaragtay waa ay furan tahay ilaa laba meelood ayay ku furan tahay sida xudur iyo rabdhuur oo kale kulamo kala duwan oo u dhexeeya wilaayada bakool iyo qabaa'ilada gobolka dega ayaa dhacay waxaana guul iyo dhaqangal ku soo idlaaday waxyaabihii laga wada hadlay weliga bakool markan waxa uu milicsaday wax qabadka wilaayada ee dhanka arrimaha bulshada wilaayadu inta ay jirtay waxyaabaha ilaahay subxaanau watacaala inoo suurtageliyey waxaa ka mid a koow xafrul aabaar ceelal la qoday baa jirtay oo riig ah waxaa xusid mudan gobolka bakool meelaha uga oon badan ama baahida biyaha aad maaragtay ay u daran tahay ayuu ku jiray bifadlillaahi wa biraxmatihi hadda maaragtay ceelal baa loo helay meelihii ugu dardarnaa meelo kaleo hadda weli ay noo dhiman yihiin insha allahu tacaala aan ku rajo weynahayna waa ay jiraan ilaa lix ceel oo riig ah ayaa wilaayadu ay qoday degmada waajib haddii aan ku hormaro buurdhuxulle ayaa ceel riig lagu qoday oo magaalo aad u weyn ah oo runtii oon maaragtay baahadlen uu ku jiray sida oo kale ceel ansaarna iyadan ceel baa loo qoday kan buurdhuxullo waxa waaye tubogelina lagu sameeyey maasha allah dadkooda maanta maarata tubay maarata biyaha ay ka cabaan ilaahay baa ku mahadsan waxaa kaloo ceel lagu qoday degmada rabdhuurre iyadana maarata ceel baa loo qoday walow biyihii uu noqday biyi dhannaan ah ama qaraar ah kadibna maarata wilaayadu u keentay mushiin ama qalab oo biyaha kala sifeeyo oo nadiifiyo loo diyaariyey oo maanta ilaahay fadligiisa uu dhex yaalo rabdhuurre ceelkan uu qodan yahay hawshiis insha allahu tabaaraka watacaala ay sii socto degmada xudur saas oo kale laba meelood ayaa ceel riig lagu qoday sida senyalow iyo tuulo kale hoos tagta abaqbeday ugu dambayntii qaybta koowaad kelimadan waxa uu gabagabadii waaligu kaga hadlay waxqabadkooda ku aadan dhinaca maxkamadaha xisbada iyo qudaada wilaayada maraakisulxisba ama xabsiyada ama saldhigyada aad iyo aad baa juhdi loo geliyey dhinaca maxkamadaha markii aan fiirino maxkamadaha iyagana saas oo kale ilaa afar maxkamadood ayaan dhisnay oo wilaayadu ay dhistay qaarna maaragtay dayactir ay ku jiraan iyo qaar dhismo ay isugu jiraan allah subxaana wa tacaala baa ku mahadsan iyagana hoogaa waxbaa maaragtay ilaahi subxaana wa tacaala noogu soo hortegeliyey waxaa kaloo xusud mudan qudaadda wilaayada dhammaan magaalooyin waaweyn hadda shan degmaan sheegnay laakiin magaalooyin waaweyn oo degmo u qalmaa jiro oo laba qaadi joogta qaarkood dhammaantooda waxaa waaye wilaayada juhdi baa gelisay si ay u kaalmaystaan ayay wilaayada juhdi u gelisay waana loo dhammaystiray si tartiib tartiib ayay u dhammaystirmeen deegaanka ceel ali axmed ayaa waxaa laga hadalhayaa meydadka ciidamadii dorad lagu laayay duleedka deegaanka kuwaas oo shalay galab tuulada la keenay iyaga oo dildilaacay geesta kalena odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay ka hadleen weerarkii xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku laysay ciidamada danab ee maraykanku uu leeyahay iyagoo baaqan u diray dadkii wiilashooda la askaraynayo dagaalkii dorrad gelinka hore ka dhacay deegaanka saban sabley ee cirifka waqooyi ee gobolka shabeellaha dhexe ayna ku leedeen ku dhowaad soddon askari oo ka tirsanaa ciidamada danab la yidhaahdo ee maraykanku uu leeyahay waxa uu sababay in ay argagaxaan ciidamadii soo haray ee soo cararay iyo weliba kuwo kale oo ceel cali axmed jooga taasina waxa ay keentay in ay suurageli weyso in dhaqso meydadka la doono doradgelinka hore waxaa ceel cali axmed ka jiray in dib loo noqdo oo meydadka askarta lasoo qaado laakiinse taa waa lagu dhici waayey meydadka ayaa habeen hore ilaa iyo shalay gelinkii hore waxay beelaha u ahaayeen dugaagga qaybihiisa kala duwan sida weerka dawacada iyo gaduudanaha ugu dambayntii ciidamada oo amar kama dambays ah la siiyey islamarkaana ay kor ka ilaalinayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa waxay ka baxeen ceel cali axmed inkastoo deegaanka saban sabley aanu ceel cali axmed aada uga fogeyn haddana ciidamadu dhaqso ma gaarin halkii meydadku ay yiileen sababtoo ah waxaa jirtay cabsi saa'ida oo la xiriirtay in xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadeedu ay dhabaha ku jiraan amaba halka meydadku yaallaanba ay dhufaysyo kaga jiraan goor dambe ayaa ciidamada oo ayaga qudhooda argagaxsan waxa ay tageen halka meydadku ay yiileen wayna soo qaadeen bulshada ku dhaqan ceel cali axmed ayaa si weyn u hadalhaya meydadka deegaankooda la keenay odayaasha ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe oo u warramay idaacadan islaamigaha alfurqaan waxa ay sheegayaan in ciidamadan markii lagu leynayay deegaanka saban sabley ay doonayeen in bulshada ay dhibaateeyaan nabadoon cabdi fiigaal oo ka tirsan nabadoonnada gobolka shabeellaha dhexe waxa uu tilmaamaya in ciidamadu ay rabeen in ay kufsadaan hablaha reer baadiyaha ah islamarkaasina ay dhacaan dukaamada tuulooyinka ku yaala laakiinse xarakada shabaabul mujaahidiin arrinkaa ka hor joogsatay oo ay dhegta dhiigga u dartay ciidamadii damaca guraacni ku jiray markii hadda shalay meesha socdeen waxay u socdeen inay gebdhaha ceriga la jiro iyo dadka dukaamanka jooga iyo bilaqaystaan usoo baxeen markay usoo baxeen shabaab meesha ma joogo ka sifeeya saman sabley oo qabar shiraa yidhin moogta wax sifeeya maagin shalay asaa inka lagu suulgooye waa loo gambaday xabada afka laga gelish marka waa ku cagabeeleen nimankaas waxaan kula dardaaramayaa inay waddanka inooga baxaan lagana heri ma doono waana ku baabeen meesha xawaalihii shatiqay uga tegeen tuuray galcad uga tegeen xasan xawaaye ninka la yidhaaho ahlulagaa waxay uga tegeen ninka la yidhaaho xasan cali indhoole uga tegeen war meesha waa ku baaba'een waddankan hanooga leexdaano waana ku baaba'een meel kasta waxay uga tegayaan xamar hadda waxay keen dhega dheer in la yidhaha hadda soo gaansho xilliga hore meesha uga tegeen budbuday uga tegeen shalan in la yidhaha maslaxaa soo gaansho oo oo abgaalo ehelada ebaala meeshuu yaal hadda meesha anigu saasuu weran yahay waxaan kala baa waxaan muslimiinta ugu baaqayaa inay ka fogaadaan kuwaan hadda galanaha ka toobakeena hadda rag toobakeena berigana soo gaara waa soo dhaweyhaynaa gacmo furnaanku soo dhaweyhaynaa qaybta kalena ha ka yimaadin dadka la duufiyey waxaa xusid mudan in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay qaadeen meedadka shan askari oo ka mid ahaa kuwa ay ku laysay saban sabley islamarkaana ay geeyeen deegaanka budbud ee gobolka galgaduud halkaas oo bulshada deegaanku usoo daawasho tageen shantaa askari meedadkooda ka mid maahan kuwa ciidamadu ay dib u qaadeen ee lagu celisha ceel cali axmed lamana helin awood iyo fursad lagu doono toona dagaalkan u dambeeyey waxaa ka horreeyey kuwo kale oo ay ku leedeen ciidamo badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah nabadan cabdulla tuure oo ka tirsan waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa su'aal muhiima waxa uu weydiiyey ciidamada uu soo abaabulay madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay anugu halkan war badin maayo waxaan u soo jeedinayaa xasan mintil waxaan u soo jeedinayaa kuwa ka daba ordaya amba gorgor ha loo bixiyo amba gantaal ha loo bixiyo amba bangaraaf ha loo bixiyo amba maalin walba tubaha ku la'anaya ma isweydiiyeen raggaas ma isweydiiyeen xasan garguurte iyo nimanka lamidahoo saraakiisha oo ciidamada hogaansha wax ay dhaleen oo dagaalka ku baktiya horta ma la arkay su-aashu waa taas waxaan anugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa raggaas dadkii dhalay iyo aabbayaasha dhalay iyo hooyooyinka dhalay waxaan leeyahay xasan garguurte ilmihiisa yuruba u dirsayay hal gabaroo ku hayo daawo ka daba sida nimanka lamida oo saraakiisha oo sani iyo udawayn lamida iyo jacfar ganan dheerane wiil la dhashay amba mid ay dhaleen dagaalka kuma jiraan maalin walba budbud ayaa looga tagaa ilmahoori markaasaa looga cararaa sidii dameer hogey inta iska soo baxaan maalin oona ku daataan marka anugu waxaan leeyahay diintaanu waa iftiin nin allaala ninkii soo aadoo dulmiyane sidaasoo ugu baktinaya meel asaga haad dufeenanaysaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo askar aad u fara badan ku waayey dagaaladii ugu dambeeyey ee muddadii sanadka ee xilka haye uu soo qaaday ayaa iminka waxa uu wadaa qorshe uu ku askaraynayo dhallinyaro badan oo reermiya ah kuwaas oo laga soo aruurinayo gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan nabadan cabdulaahi xasan caraay oo ka soo jeeda degmada aadanyabaal ayaa arrintaa ka warramay waxaanu ugu baaqay waalidiinta dhalay dhallinyarada la askaraynayo inay arrintaa ka hor tagaan shal hadduu macaalusyadu ku fashilmay oo macaalusyadu magaceeda oo baaba'ay oo bangaraaf magaceeda oo baaba'ay oo gorgor magaceeda baaba'ay
wuxuu la yimiday ciidamo oo le imaaraad ay maalgelinay dadoo soo aruuriyey qabaa'ilada xawaadlaha qabaailadan kaleo abgaalka waxbuu ka soo aruuriyey hadda degmada aadi baa u kurantay ahaan ugu hayaa meeshaasuu ku hayo dadka uu ku soo aruurshay meeshaasay joogaan wuxuu leeyahay turkiyaan geyna oo waxbaan ku soo bara war waxaan leenaha laga joog ummadda waxaan u wacyigelinaynaa oon ogeysiinaynaa waxa annagu aan ka ognahay waad ka og tihiin haddaadna ka ogeyn hadda ogow dowladda federaalka iyo shisheeyuhu ma daayaan inay soo tababaraan maleeshiyaad iyo ciidamo islamarkaasina ay keenaan furumaha dagaalka xarakadda shabaabul mujaahidiinna ma joojiso in ay weerarto oo ay cagta mariso madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu sabab u yahay xal uhelid la'aanta dagaalada beelaha u dhexeeya ee ku soo noqnoqonaya duleedka degmada warsheeq mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya dagaal beeleedyo qaatay muddo sannado ah oo ay isku laynayaan qabaa'ilo soomaaliyeed oo walaalo ah ayaa weli ka socda deegaano ka agdhow magaalada warsheekh oo ka tirsan shabeellaha dhexe dadka ku nool halkaasi oo ka hadlay dhibaatada ka jirta deegaankooda ayaa sheegay in sii socoshada dagaaladan uu sabab u yahay madaxweynaha maamulka loogu yeero hirshabeelle ee shisheeyuhu dalka ka hirgeliyey mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa tilmaamay dhibaatada ay la nool yihiin dadkii ku barakacay dagaaladaas
meeshaan hirshabeelle waxaa taallo dhibaato soo raagtay aada u dhibaato badan toddoba sano sii soo jiitamaysay dadkii ehelka ahaa ay cadaalad waayeen wax wax kala yaraa waayeen wax wax kala kala saaro waayeen cali guudlaawana uu sabab u yahay in bugtadaasu caafimaad loo waayo dhibaatadaasu ay baahdo dadkii ay kala fogaadaan tuulada la yidhaha burdheere toddoba sano ay koogaar toddoba sano ayay dadkii ka maqan yihiin degma meeshaas ku noolaa deegaankaas ceelashoodii la gubay guryahoodii la gubay qaxooti ku ah wadooyinka qaxooti ku ah waddooyinka sidoo kale xildhibaan xaadoole oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa cali guudlaawe ku eedeeyey inuu iska indhatiray dagaalada ka socda shabeellaha dhexe ee ay isku laynayaan qabaa'ilada deegaanada ay haatan colaaddu ka jirto marka waxaan waxa waaye walax cali guudlaabe oo maxay ahayd iska indha tiraayo waaye waxna laga sugi maayo ninka la yidhaha cali guudaabe wax laga sugaayo haba yaraatee ma jiraan wax laga sugaayo ma jiraan wax gobolkan toban sano u joogaa waxuu ka qabtay lama arko hadda dadki waa isdilaayaan waa islaayhayaan waa ujeediyaa saaka anagadaana kula hadlayo wallahi inay qof la dilo la kala midiso shaqana kuma leh dagaal beeleedyo aan kala joogsi lahayn oo lagu xasuuqay maato badan oo ay ku jireen waayeelo iyo carruur islamarkaana lagu gubay guryo iyo tuulooyin ayaa ka jiray deegaano dhaca gagaarka raagaceelle cadale iyo warsheekh maamulka hirshabeelle ayaana lagu eedeeyey in uu muddada intaas la eg hurinayey colaadan ay isku laynayaan qabaa'ilada walaalaha ah warka dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta